intaasi waxaan kaga baxaynaa cashirkii qadiyadii shalay aynu dhahaan ayna dhammaystirno bay ila tahay inaan gebagabayno qadiyadaasi gebi badankeed salay baanu dul maray laakiin inaan khulaaseeyaan isku daya insha allahu tacaala qadiyadda ku saabsanayd qolyaha dimuqraadiyiinta ah qadiyadda shalay aynu soo gebagabaynay ee ku saabsanayd shubho ay in badan cuskadaan bacdu almaftuuniin waalmunxarifiin iyo bacdu asaalixiin oo munxarifiinta difaaca lishubhatin tar'at calayhim waxay shubhadaas ahayd qisatu yuusuf calayhi asalaatu wasalaam nabiyullaahi yuusuf oo min almursaliin waalambiyaa ka tirsan yaa hadalkoodu wuxuu yahay in uu shirki ku dhacay ama waxaan diintiisa ku bannaanayn uu sameeyey uguna dhacay limaslaxatin akbar min almafsadati alatii waqaca fiiha warkooda waa intaas qadiyadaasi marka koobaad markaan gabagabayno waxaan lena waa hayb tilka min anbaa'i alghayb baa ilaahay ku gabagabiyey qisatu yuusuf soo ma ahay nuuxihi ilayk hawlsha horta waa hawl hayb ah nabiyullaahi yuusuf iyo boqorkii masar ee xilligaa joogay wixii dhex maray bitafsiil wadaqiiq ilaahay baa subxaana watacaala garanaya xogta ilaahay uu naga siiyey waa macluumaad yar oo shaxiix ah oo nimanka waxay doonahayaanna aysan ka helaynin kuna fillayn annagu saan wax u doonaynaa aan sariix oogu ahayn hawlahaa shalay waynu soo tilmaanay intaasi waa muqadimo ku saabsan ninka hawshaa ka hadlaya inuu ilaahay ka cabsado aadna hawshaa u fiiriyo qodobka labaad ee in la baraarujiye mudan markaan hawsha nebi yuusuf qiimaynayno waxaynu ku qiimaynaynaa calaa sharcinaa wa diinina waana khata' la galahayo calaa sharcinaa wa diinina baynu ku qiimaynaynaa sharcigii nabiyullaahi yuusuf tafaasiishiisii iyo axkaamtiisii wax badanoo ka mid ah wax badanoo ka mida ma hayno waxbaana kaamasa usuul guud baan ka hayna ayadoona ognahay min sharci illaahi min sharci yuusuf inuu ka mid ahaa in ruuxa bini aadamka loo sujuudo taxiyatan lahu salaantu inay gacansaarna bannaan tahay sujuudna ay sujuud taxiya ay bannaanay wa rafaca abuy cala alcarshi wa kharuu lahu sujada meesha asujuudu limakhluuqin ay agteenna tahay xaaraam iyo shirki ay tahay calaa tafsiilin fi lmas'ala waa ku bannaanayd meesha nabillaahi sulaymaan fii sharci ay ku bannaanayd in la sameeyo tamaasiil iyo asnaam iyo suwar la samayn karay sida ilaahay subxaanahu wa tacaala soo guurshay qadaayaadka marka axaadiisna ay tilmaantay aan badnayn si kastaba noqotee waxaa weeye qadaayaadkaasi waa qadaayaada haybiha dhan marka laga eego midda kale ambiyo inaga horreysay inaan ku xukunno calaa sharcinaana waa mas'ala fiiha nadar si kastaba noqotee iyadoo labadaa qadiyada ay jiraan waxaan leenahay culamaau lmuslimiin inta aan anagu ka warqabno bacda qabla haaulaai almaftuuniin wixii ka horreeyey kitaabkaa doonto kala fur aya tafsiir soo qaad qadiyaddaa ka hadlay oo dadka hore ay muslimiinta ay leeyihiin nabiyullaahi yuusuf boqorkii uu la kulmay muxuu ahaa xilkana u dhiibay muxuu ahaa nin yidhaahda waa muslim oo waa islaamay iyo nin yidhi gaal buu ahaa labadaasay u kala go'aan nimankii yidhi muslim buu ahaa adiladooda shalay baa idiin soo tilmaamay qaraa-intay ku dhageen shalay idiin soo tilmaamayo waxaa lagu yaqaanay boqoradu in ay la dagaalamaan tawxiidka iyo risaalada boqorkana boqor iska haadi ah oo nabigii soo dhowaynaya oo madaxa saaranaya oo astakhlisu linafsii falamaa kallamahu qaala inaka alyawma ladayna makiinun amiin la soo taagan buu noqday oo talada uu nabi yuusufkeena qaadanaya jumlatan wa tafsiilan xilkoo dhannaba ku wareejin hayaba ninkan sida u degan iyo iskeeni mayso qaacidada gaalada lagu ogaa rususha inay ku yidhaahdaano wa qaala aladiina kafaruu lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latacuudunna fii millatina fawaxaa ilayhim rabbahum lanuhlikana adaalimiin isma keeni karaan iyo xadiidka waraqaynu soo sheegnay nimanka halkaasay mare nimanka marka ishkaal baa ku yimaado waynu gaadhi doonnaa qadiyadooda waanu ka jawaabi doonaa wadaadaha ayagu yidhi ninkaa gaal buu ahaa kulligood waxay isku waafaqeen nabiyullaahi yuusuf inuusan ku dhicin wax xaaraan ah laa shirki walaa shay xaaraana kuma dhicin bay leeyihin ninka oofu ugu fog waa sheekhulislaam ibnu taymiya oo tilmaamay nabiyulaahi yuusuf caajis buu ahaa boqorkuna uma ogolayn meelaha qaarkood inuu gacanta la galo wuxuuna la yimid yuusuf wuxuu awoodi karoo cadli iyo sharci ahaa wuxuusan awoodi karana kaana caajidan canhu waa ninka ugu fog weeye sheekhuislaamna qadiyada aad baa lagu naqdiyey leannu lamuusan inay wax naqli ah daahiru kitaabilahi baana khilaafahay ilaahay waa manno sheeganhaya waa isku ammaanhaya yuusuf hawshuu u dhiibay iyo xilkuu siiyey marka addoon maxjuura oo boqorku uu maamulo oon far dhaqaajin karin iyo waxaa isdiidahaya wakadalika makkannaa liyuusufa fi lard yatabawa'u minha xaysu yashaa nusiibu biraxmatina man nashaa waa la sii adkay waxaa ka daran aakhirka qadiyadu markay dhammaato nabiyulaahi yuusuf wuxuu ku xamdinhayaa milkiga alla siiyey rabbi qad aataytanii min almulki وcلمتني من تأويل الأحاadيث فاطر السماaواaت والأرض أنت ولي في الدuنيا والآkخرة توفني مسلما kayfa يتمdح bmilkigan ضaciifka ee sakراaتka adoonkan la maamulayo xagga loo turi hadhaqاaqin mulkii xagee ka imanaya تمkiinkan alla sheegay xagee jira شhekh iسلام hawsha waa lagu نaqdiyay laakiin sheekhu muusan dhihin lاa min قaريibi walaa min baعيid xaaraan bu ku dhacay إilىa yومina hada شhay xaaraan uu sameeyey ma arag nin culmo oo qabo oo mufasira oo aayaddaa ku hoos qoro walaa fii khayrihii ma jiraan wadaadihii yidhi nabiyullaahi yuusuf boqorkiisii ma islaamin labay u kala jabeen niman waxay dhaheen kaana saalixan cadlan nin caadil oo saalixu ahaa ka najaashiyi qabla islaamihi nabiyullaahi yuusufna wuxuu kala tacaamulahaya fi alcadli waalmubaax halkaa niman baa ku dhuftay nimanka ragga aada u dagaalama hawshaas tqriiriyi waxaa ka mida mxuu ahay abu xayaan alandalusi fii tafsiirihi waxaa ka mid a alqaadi abubakr alcarabi fii axkaami اlqur'an isagu fadal u dhigahaya halkaasay mareen ama waa tageen nimanka hawsha iska sahlan tahay leannu nin walba markuu dhaqaaqa aayaddan ay ku rafaadeen kulligood waxay leein aayaddaani waxay ku caddahay wakadalika makanna liyuusufa fi lard iyo tamaduxa ilaahay iyo imtinaankiisa iyo yuusufa isagoo masjuun ah dacwada iyo diinta faafinayey haddana isagoo tamkiin helay khalad buu geli oo diintu meel kaga dhici isma keeni kartay leeyiin aayaddanana beenin wax kastaba iyo asagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu maadnay inuu milki u dhiibay addoonku intii loo yeeday waxaad ku dhaarataa laabudda in an ta'tiya bilqasam adastuuri alyamiin adastuuriya maxaan ku dhaaran inaan ixtiraami dastuurka oon gaalnimo laba kufribu saaca waxayda galahaya qabuuluhu lidastuur ataaguutiyi almukhaalifi likitaabi illaahi kufr uu aqbalay saraaxatan laltizaaman walaa ma'aalan aaniyan shaygii macsiyada ahaa bay culummadu dhaheen haddii lagu dhaarto oo dhaar ku weynayso waad gaaloobaysaa lianna alxalifa waalqasama waa tacdiim limaa qasamta calayh soo ma aha waa tacdiim weeye idan inaad shaygii kufriga ahaa samayntiisii iyo udaacadnimadkiisii aad ku dhaaratana waa kufri labaad in ay dastuurka ku dhaqmahayaan oy asaga ku taqayudahayaan oy bidix iyo midig oga leexanaynin hariyo habeenna u soo jeedeen ilaalintiisay ku dhaaranhayaan kufriga isaga ah nabiyullaahi yuusuf ilaahay wuxuu le waan makayna adduunkii baan u dhiibnay yatabawa'u minha xaysu yashaa nusiibu biraxmatina man nashaa walaa nudiicu ajra almuxsiniin mulkigu weyna mulkigu maadaama uu weyn yahay ilaahay wuxuu yidhi wala ajru alaakhirati khayru liladiina aamanuu aakhara mesha maxaa loo keenay hawsha lagu wareejiyey yuusuf iyo xilka rabbi u dhiibay min xayثu اlmulk wاlcadama waa wax weyn wey idan waa in la keenay adduunya o dhan maxaa ka weynaa adduunya o dhan waxaa ka weynaa aakharo walaajru اlaakhirati khayru liladiina aamanuu minhum yuusuf awala isagaa laga soo hadlahayey wa kaanuu yattaquun inuu ilaahay rumeeyen shirka ku dhicin ba ayaaddu sii caddays ilaahayna kaga cabsaday fii mulkihi wa camalihi mataymise ma aha hawshaas haddaad tira alam tara ana sayfa yanqusu qadruhu idaa qiila ina sayfa amda min alcasa haddaad tiradaa seeftan usha way ka fiican tahay seeftan miyaad cayday mise waad ammaantay haddaad tira seeftaani ul looma dhaweyn karo ul oma dhiganto seeftu waa bahdi shayba seefii ul maxaasu keenay idan marka adduunya yaro lacib sakiira oo intii xil loo dhiiba la yidhi laabudda an tataqayada bidastuuri ilmelik wa nidaamihi wlaa budda an tushrika biاllahi waan taktarifa alkaba'ir wاlmuxaramaat adduunyada ilaahay soo u ammaan u bumbuninaya adduunyada noocaasa rabbi see u weyneeyey tabawowna ilaahay ugu tilmaamay naxariisna rabbi ugu tilmaamay nebigigu yuusuf hawsha sameeyena muxsin loo yidhi walaa nudiicu ajra almuxsiniin wahal yakuunu almushriku waalkaafiru waalcaasi alfajri muxsinan wakadalika walaa nudiicu ajra almuxsiniin walaalihii markay niqaashahayeen maxay yidhahdeen innaa naraaka min almuxsiniin nabigan ixsaan ilaahay la daba taagan yahay ee ilaahay tawxiid iyo shirki la daba taagan yahay iyo tamkiin fi lard iyo maamul asna ka mahadnaqahayo addoon buu u xirxidhan yahay nimayoo ka daayaa la yidhi idan waxaan lehay niman niman waxay yidhaheen kaana malikan saalixan wa kaana tacaamulu muxuu ahaay yuusuf maca almaliki fima huwa cadlun wa mubaaxun fii sharcihi wax kastoo u arka sharcigii reer bani israa'iil iyo awoyaalkii alkariim ibnu lkariim ibnu lkariim afar koor buu kariim yahay asagaa nabi ah aabbihii baa nabi ah awogii baa nabi ah awogiisa labaad baa nabi ah soosaa ma ahayn asagu waa yuusuf ina iyo ina yacquub yacquubna waa ina isxaaq isxaaqna waa ina ibraahiim nabi wuxuu sheegay ummadda intii alla abuur ninka ugu nasar fiicnaa inuu yahay wa maca daalika asagii baa taagan almihim waada waxay leeyihiin intaa cadow kala shaqaynaya wax gaalnimaana kuma dhicin walaa xaaraan kuma dhicin markuu arko nidaamkii meliga u yaalay calaa fardi inuu gaal yahaad waan ku socon la socda hadda markuu arkay inuu ka hor imanayana kaana yataxaayal uuna ka leexanaya qodobka asaga wa kaana yutabiq shariicata aali yacquub kadalika kidnaa liyuusufa maa kaana liya'khuda akhaahu fii diin malik bay u daliishanaya halkaasay nimankaa mareen waxaa ku yimid nimankii ninku gaal baha walam yakun cadlan wa kaana faajiran walahu nidaamun iyo muxuu ahaaye dastuur bakti ah nimanka sidaa yidhi waxay leeyihiin seebuu marka nabi yuusuf nin gaaloo noocaasa xil oogu qabtay ayagaa ka jawaabi kulligood afjooga looma adeegaan waxay leeyihiin mas'aladu tawliyatu kaafirin macno badan ma sialahalay laakiin maada wulliita calay waxa laguu dhiiba baa la isweydiin maanta haddii qaadi muslima ay mayki baatin noo magacaabo meeshaa noo gee noo dhigo shacabka muslimiintana ay ku qanacaan qaadiguna uu sharciga ilahay nagu maamulo ma balaaya mise waa roon tahay way fiican tahay way fiican tahay in ninkii adduunka haystay iyo isagana soo korsaday hawshanna haysta u yahaya waxaan kuu dhibaa hawshaas xor baadna u tahay waxaa doonta ku maamul waa sida ku cade innaka alyawma ladayna makiinun ay mumakkanun biitifaaqi salaf saas ilahiin waxaa tahay mumakkanu waa fasaxan tahay wey duu kifaaya amiinun ninka wax lagu aamin waa ninkaan laga daba tegaynin laa tacliiq waa fasaxanta hore u socalaya ilahay adkiisaa ku tusi kadalika maxay tahay saan boqorka gacanta ugu gelina yuusuf boqorka dhan baa isoo dhiibay baa boqorka laftirkiisibu ilahay gacantaan u gelin waa kadalika maxay daba socotaa yuusuf marka horeba gacanta waxaa loo geliyay boqorkii baa issoo dhiibay maadaama boqorkii uu yuusuf hoos yimid haddana yuusuf waxaa lagu daray milki fi lard kamaa makanna liyuusufa fi lmelik inuu ku kalsoonaado oo u aamino oo isu dhiibo aan ugu sakiray baa haddana mar labaad makanaa layusufa fi lard waxay leeyihiin taasi dhib ma laho xataa haddaan dhahno fajarada iyo tawaaqiidda camal looma qaban karo waxaa laga yaaba bay dhaheen in sharciga nabilah yusuf ay ku bannaanayd laakiin waxaa isweydiin maada kaana yatacaamal macah fima huwa jaa'izun fii sharci illaahi wa fii sharci yacquuba wa aali yacquuba wa yuusuf buu kala tacaamulay bidaliil bay dhaheen waxaa tusahaya ilaahay hal mar buu qiso noo soo goriyey xugum waaxida intuu yuusuf xugum waday ama maamul waday kor ahaan wax laga sheegay ma hal qadiya la soo goriyey haadihi alqadiyana nidaamku u yaallay boqorkao dhan buu khilaafay xaadisa waaqica basaa dhacday timid idan nidaamkii meligi wuxuu ahaa ninkii waxa dhahee siday soo goriyeen kutuba tafsiir sanad saxiixa ma jire kutubu tafsiir say soo guuriyaan nidaamulmelig wuxuu ahaa ninkii waxada in la garaaco labanlaabna laga qaado in wuxuu xaaa laba jibaar laga qaado xaggana la shaaruugo waad waxay maya maxay ahayd kharaamatu mitlayn labanlaab in laga qaado shariicatu yacquub wa yuusuf waxay ahayd ninkii waxada in la xabiso la adoonso istirqaaquhu idan waxaa isle iska hor yimid shariicatu yuusuf iyo nidaamulmelig markaan muxuu sameeyey khaalafa nidaama almalik walam yastashir ilmalik boqorkiin lamuusa tashanin bay dhaheen waana khilaafay ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك هل حادث إله نوسو قريبا هينا مع أنه محوها بدل عقوبة بعقوبة واستبدل شريعة بشريعة من دون تعليق عليه ولا مشاورة الملك لمن كان وركو ضبنانكو يا الله إذا هضب يوسف walaalkii ku ciqaabay inuu qabsado xidho oo uu xabisto daahirana loo arkay inuuba yahay muxuu ahay uu addoonsanayo ile xagtooda aada looma haye wixii markaa muuqda laga hadlahaya boqorkii muxuu arkaya shacabka reer masar in nin tuugoo khaa'in oo laga helay suwac almeleg laga helay muxuu aha alaabtiisii lasoo qabtoo la addoonsanayo hawshana waa shariicatu bani israa'iil nidaamulmeligna waa mukhaalif walaa baarlamaan walaa boqor baan lagala tashin waxba laga weydin khaalafahaa خالف نظام الملك مخالفة صريحة ayagu markay calacala hayaane rafaada hayaane waxay ku barya hayaan meel kaloo u dacwadan ma hayaan haddii boqor ka sarreeya uu jiray leeyihiin nabiyullaahi yuusuf way u dacwoon lahaye maxay leeyihiin qaaluu yaa ayuha alcasiiz ina lahu aban shaykhan kabiiran fakhud axadana makaanah ina naraaka min almuxsiniin way tageen way soo noqdeen falamaa dakhaluu calayh qaaluu yaa ayuha alcasiiz مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين عراء الكميشة زمارك نين كان ميشة هستي عزيز كي بقر كل ولا دوت يوسف وي هذا هو مصداق لقوله تعالى مكنا ليوسف في الأرض آياته الدارية طبعا من آخرها إلى أولها آيات هيستوي إذا عدل يوناك بكلا شقينهي التولية من كافر وتطبيق شرع الله بدون مخالفة أخرى لب ما لها ولا دام مري هل كاسينا مرين ولا دوح إليه بلاش التولية منها تخلية ترك بأهي تخلية ترك إذا فصح ذاتهي نكالوذي ومدى سوحة وقبا كرتو وقبو هل كاس هوش الحمر ينقل من العرب وحيسكو خلاف من التولية مسمى مسألة دي علماء دي الله بنا يسنين كذا يمكن فاجرك حلم الله قبا كرتو qawlaan baa ku jira looma qaban karaa bataatan nusuus badan baa ku timi waa loo qaban karaa markaad u fasaxan tahay waxaad qabanayso xaggana aadaan ku kaalmayn karin wax bacsiyo ah aadaan ku kaalmaynayn labadaa shardi bay ku xidhan waana fasaxan wadaad badan maa wardi baa kaga hadlay axsanu man takallama shada alqadi wa maa wardi fi kitaabi tafsiirkiisa annukat walcuyuun hala aqriyo tafsiir qayima ku jira meel kale ka helin almuhim nimanna halkaasay mareen ilaa yowmina haadaa ninkii yidhi waa islaam buu ahaa boqor iyo gaal buu ahaa caadil saalixu ahaa faajir daalimu ahaa kulligood baa nin yidhi xaaraan buu samey nabiyullaahi yuusuf oo sharci ilaahay buu khilaafay ama kabiiruu ku dhacay ama macsiyuu ku dhacay ama shirki ma jiraan waxaan leenahay ninkii nabiyullahi yuusuf shirki buu ku dhacay waa mukadib likitaab illahi fahuwa kaafir taas waa takdiib linafsi kitaab illah shalay baan ka soo hadla wax kaga noqon maayo idan maxalul istidlaalku muxuu ahaa in taaguud iyo kufr iyo gaalnimo la aqbalo إلهي لو شريك ياله لإنقاذ أمة من ال... معاي الورطة هي معاي من المأزق الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي لو سمر كفريات لو سمر شركيات انت ان لجارين بان دينتي نهوشا وحي كقبته نبي الله يوسف شركنا كمرد بنفس كتاب الله إلهي با تصديق كم مراتك بعدما مات يوسف نبي محمد نقول إذن كان إذن شيء weliba lagu yidhi nabi allah ku dayo yuusuf iyo ragga la midkaa ku dayo mashirka iyo xaaraan baa yuusuf lagaga dayanhaya iyo gaalnimo in lagu galgamaysto ulaa'ika aladiina aataynaahum alkitaaba waalxukma waalnubuwa fain yakfur biha haaulaa'i faqad wakalnaa biha qawman laysuu biha bikaafiriin maxaa daba yaalla ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi qul laa as'alukum calayhi ajra in huwa ila dikra lilcaalamiin almuhim hawshan bannaankay taalla iqtidaa baa la isfaray yuusuf baa ka mid a lam yushrik billaah sida raajixana waa ijmaac inkastoo khilaaf lasoo guriya aan tabar lahayn ijmaaca weeye ana alambiyaaa waarusul macsuumuuna min ashirki waalkufri bacda albicati wa qabla albicta hada huwa raajix sidaa darteed baan la helin fi taariikh walaa fii kitaab illaah nabi lasoo diray iyo rasuul lagu eedeeyey horaanba gaal baad ahayde maxaad haddaa nanugu haysataa mushrikiintu markuu nabigu qabtay diinta u sheego ambiyadu waxay dhihi jireen haa bashar baat in naxnu in antum ilaa basharun mithluna iyo muxuu ahaayey shalay u tukan hayeen baytulmaqdis maantana kacbada sayaquulu sufahaau min annaasi ma wallahu can meel yar wa facalta faclataka alatii facalta wa anta min alkaafiriin meel yar hadday helaan gaaladu ambiyada dacwadooda bay iska laadin lahay lama hayo laga bilaabay min bidaayat alambiya walmursal ilaa kii nabigu u dambeeyey nabi maxameda gaal iyo mucaarad ku eedeeyey waabaan gaalada ahayn ee mushrikiinta ahayn hawshan waa nala qasan jirtee hadda maxaa igu soo kordhay wixii aad salay nala hawaysateen baan nooga gembiseen isku mid baan nahay shalay markaad nala caabudaysin miyaad tahay mise waa khaldanayd mise maantaad khaldantooda waalan tahay haddee meel qaad mutanaaqid nabi lagu yidhi maad haysaan ya rasuul haddii khaladkaasi jiro oo rasuul iyo nabi gaal la soo caabuday awtaani ilaahay keyrkii la soo caabuday bacdina las kadibna la siiyey hanuun iyo hidaayo uu jiro miyaysan ku eedeeyen ma cafin lahaye mise ilahay baa ka indhasaaman dhahna oo ambiye waxaa jirta shirki iyo gaalnimo ku soo dhacdo ciyaadan bilah sidaa ya muxuu ahaa kufrigaas maxaa la yidhi ma idaa fasiri mise culuma inoo fasirhayo hawshaas yaan lagu celin waxyaabahan aan tabar lahayn yaan lagu celin waqti waa weeriya marka qadiyadda qadiya banaan taalla wey idan wax shirki ah buu nabi yuusuf ku dhacay laa min qariib walaa min baciid lam yaqulha axad min alcilm ama haulaai almunxarifiin warkooda iga daaya qadiyaddu marka waxaan leenahay intaasoo qaacida waxaan u doorannay liqawaacid usuuliya wa tafsiiriya tarjiixiya culamaau lmufasiriin markay marayaan qowluhu tacaala xataa ida stayasa arusulu وظنوا فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد همت به وهم بها أيضها النوع عاس كي ما دي باب كاس فظن أن لن نقدر عليه أيضها باب كي ما دي موشرية أما لغا فهمي كرو ولو بفهم فهم منحرف لغا فهمي كرو إن نبغو خلطمي أما خلط أما وحن مناصب أهين وكوكعي أما وحن الله كقب أنه أتيريي culamadu qaaciday ka leeyihin waxay leeyihiin alqowlu aladii yucadimu maqaama اnubuwati walaa yansibu ilayha ma laa yaliiqu biha wlaa bitafsiir اlaaya tafaasiir hadday isqabtaan iyo culummo aayada fasirkeeda isku qabtaan qowlka iyo tafsiirka maraya macnaha u dhow nabigu inuu ilaashan yahay ilaahayna u dhow yahay khaladna uusan gelin nabigana aan wax khalada loogu tiirinaynin qowlkaasaan rajaxaynaa awlaadaha kodo kale waa turayna taas waa qaacida tafsiiriya tarjiixiya cinda ahlicilmi halla muraajac ayadahan sheega la muraajaciyo hoostooda qaacida labaad oo ayadu ijmaaciya ah kullu qowlin طacana fii cismati الnubuwati wa maqaami الrisaalati fahuwa marduud qaacida ijmaaciya wey qowl kasta iyo hadal kasta wadaadka soo fulay ama aayad ku leexiyey oo durahaya ambiyada maqaamkooda iyo sharaftooda waa marduud calaa qaa'ili hadii qaacidataani aan cuskanayno waxaan kaloo u gudbaynaa cismat alambiya waa qaacida aan ka duulayno waxaan kaloo ka duulaynaa qaacida saddexaad ilaa aminka inaan nahayna xaadisa waaxida tusarix ama caddaynaysa walow bidaahiri ilaaya caddaynaysa nabiyillahi yuusuf inuu khalad galay ma hayno hal qadiya ilaahay keenay subxaanahu wa tacaala tiina waa maxay waa qadiya muwaafiqa lisharci illaah mukhaalifa lisharci nidaami ilmelik qodob yar baa ii haray aayadda maa kaana liya'khuda akhaahu fii diini ilmelik laba tafsiir baa ku jira muusan awoodi karin in hadduu qaato nidaamka meliga iyo sultaankiisa uu fiiriyo in walaalkii uu saa u xidha muusan awoodi karin ee annagaa baray si loogu banneeyo ama looga leexdo waxyaabaha noocaas ilahay ugu manna sheegto walaalkaasi marahaya waada waxay leeyihin wabaad khaldanteenba in saa lagu fasiro waa khalad maa kaana qur-aanka istiqraar baan ku gaana yidhahdeen maa kaana wamaa kaana allahu liyudiica iimaanukum iimaanakum maa kaana libasharin maa ynbai maa kaana meeshay ku timaado waa maxay waa bimacnaa laa ynbai aayadda tafsiirkooda waxaa maa kaana ynbagii linabiy illaahi yusuf yuusuf addaaci ila اtawxiid an yacmala bisharci طaaguut bidaliil maa kaana ynbai o dhan quraan ka keena dhe maa kaana meesha ku timaado bimacnaa laa ynbai bay ku timaadaa idan fardigan iyo juز'iyadan ama faqradan iyo aayaddan maadaama aan isku qabsano tafsiirkeeda hala ilxaaqiyo tolkeed ilaa koo iyo toban aayadood buu wadaad sardiya hawsha ka niqaashay koo iyo toban oo maakaana oo kale ah oo maakaana iyo maakaana ku timid waxay ku timaadaa ma haboono nebi yuusuf oo asagoo masjuun oo xidhan soo bilaabay tawxiid inuu faafiyo asagoo mutamakin fil ardi ah inuu u xukuntamo ilaa nidaami malikin mukhaalifin lisharcillah maa kana yanbaqi saa darteed baan toosinoon hagaajinnay annagaana ku gallad leh ilahay baa saa u manna sheeganaya waxaan ka rabnaa ilaa yowmina haadaa ragga meesha ku wareegeysanhaya inay xujo cad na siiyaan oo nabi yuusuf aan dhib u geysanayn xaggana aan dhaawacaynin taasi waa khulaasada qadiyadda suuraddu ay gabagabaysay sharcigan haddaan u gudubno ma banaano iska daa caadile jaa'ir muslim ah jaa'ir musna in xil loo qabto asaga anfacayo ma banaano walam yaqulhu axadu min asalaf saalix axad caalimoo qaba ma jiraan la soo heli maayo ninka jaa'irkaha lala shaqeeyo maxaynu kala shaqaynaa wixii muslimiinta u maslaxo ah ha lagala shaqeeyo aduguna aan dembi ku gelaynin wadaadda qaba waa badan yihin laakiin wadaad qaba jaa'irka muslimka ha lala shaqeeya macsiyan ha lagala shaqeeyo calaa xasabi habaahu wakhtiyaarihi ha lagala shaqeeyo lam yaqul axadu min asalaf nimankii yidhi jaa'irka waa lala shaqe waxay dhahen waa fii ma yurdi allaha subxaanahu wa tacaala aduguna aadan macsiya ku gelaynin gabagabadu waa inta axaadiistaa ku timid nabi maxamed uu yidhi xadiis abu yacla iyo kheyrkii ku yimid shelbanes ku keeno aakhirka waxaa iman doona akhiru zamaanka qolyo salaadaha bahdila ahlu khayrka fogeeya sharaawna soo dhowaysta qolyaha hadaad la kulantaan falaa yakuunu axadukum lahum cariifan walaa shuraiyan walaa jaabiyan walaa khaazina waxyar uma qaban kartaan askari uma noqon kartaan xaaris uma noqon kartaan maal aruuriye iyo khasnaji iyo wasaar maali looma qaban karo looma qaban karo sadaqo uruuriye looma qaban karo baarlamaan iyo xildhibaan iyo xil wax la shaqaynaa ma jirto waa in la dumiyo oo laga cararo ummaddana lagu diro shareecadana halkaasay ka isa nusuus badan baa ku timid hawsha ayada ah hadday wadaaddo faseexeen azaalim ataaqi aljaa'ir almuslim in lala shaqeeyo waxay ku qayideen kulligood laba shardi adigu inaadan macsiya ku galayni ilaahay aad kaga fogaanay aaniyan waxaad ka shaqayna wax bannaan uu yahay asagana aadan macsiya ku caawinin shuruuddaasay hawshuu leedahay haddii kale hade waxaa wey waa tacaawun cala alismi waalcudwaan waxay noqon inaad daalim linafsi aa noqotod ku halaagsanto khulaasadaa yarta a baynu maanta kaga baxaynaa qadiyada nabiy llaahi yuusuf hada wabilahi tawfiiq ninkii su-aal qaba waa u furan yahay qadiyada su-aal ka qaba shalay waad maqnayd shacaliyow ta najaashi barri baan ka hadli doonaa maadan jooga haddaad joogto waxaan ku uri shubahaadkay daliishadaan shubha shubhaan uga hadli doonaa kolba cashirkaan dabagelin doonaa haddaad joogto hadda baydhabaad jirta ila tahay baydhabaad ku maqnayd su-aal ma jirta ila tahay allah yabaarik fiik